xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daac cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho
cabdisalaan xaaji axmed rediyo cadaado muqdisho
cabdimajiid aweys raadiyo cadaada magaalada beledweyne
cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxee raadiyaha cadaado qodobadaad ku dhegeysan doontaanna waxaa ugu dooroon maamulka galmudug oo sheegay in ay qabteen shan iyo toban dagaalamo oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab xubno shabaaba oo ay ku jiraan xorjoogayaal oo lagu qabtay degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kala hadlay odayaasha dhaqanka koonfur galbeed xaalada deegaanada maamulka koonfur galbeed ciidamada xooga iyo kuwa jubbaland oo la wareegay deegaano ay ku sugnaayeen al-shabaab islamarkaana howlgallo ka wada intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu doorka roon warka subax ee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goorra u diyaargarooba warka intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo axada waana labaatan iyo labada bishii koowaad sanada laba kun labaatan iyo saddex iminkii haatanna kusoo dhawaada warka oo intaa ka faahfaahsan maamulka galmudug ayaa sheegay inay qabteen shan iyo toban dagaalamo ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab howlgal ay ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada xardheere ee koonfurta gobolka mudug ciidamada xooga dalka iyo daraawiishta galmudug iyo kuwa deegaanka ayaa howlgal qorshaysan ka fuliyey hawdka u dhexeeya degmada xardheere iyo deegaanka caad gaar ahaana aagah bacad faarax aadan iyo deegaanada u dhowdhow ciidamada huwanta ayaa halkaasi dagaal xoogan kula galay al-shabaab waxaana wasaaradda amniga galmudug ay sheegtay in howlgalkaasi lagu soo qabtay maxaabiis wadata hubkii ay ku dagaalamayeen waxaana ciidamadu la wareegeen furmihii lagu dagaalamay ciidamada ayaa weli ku raadjooga xubno ka tirsan al-shabaab ee la dagaalamay ciidamada huwanta kuwaasoo khasaare ku gaarsiiya dagaalkaasi waxaana wasaaradda amnigu ay sheegtay in lasoo qabtay ku dhowaad shan iyo toban dagaalame oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab madaxweynaha galmudug oo shir guddoomiyey kulanka jeedkiisu ahaa dardargelinta howlgalka lagu xoreynaya deegaanada galmudug ayaa ciidamada huwanta ku bogaadiyey kaalintooda nafurinimo iyo siday uga go-an tahay ciribtirka al-shabaab xubnaha ka tirsan al-shabaab ay ku jiraan horjoogayaal ayaa lagu soo bandhigay degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ciidamada xooga dalka soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa maalinimadii shalay ahayd degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud waxa ay kusoo bandhigeen niman la sheegay inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab oo dhowaan degmadaasi laga xoreeyey sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha hogaaminaysa howlgalka ragga lasoo qabtay waxaa ku jira horjoogayaal waxaana magacyadooda lagu kala sheegay cabdirashiid macalin cali duurshe iyo cabdi gaanyaco iyo mascuud cali lugey wasiiru dowlaha wasaaradda amniga galmudug cabdulaahi cali sow oo faahfaahin ka bixiyey howlgalka miino baarisa oo ciidamada xooga dalka ay ka sameeyeen degmada celdheer ayaa sheegay in si nabada ay u soo saareen sideed miino ilaa maalintii magaalada cadowga aan ka xorayna waxaan ka wadnay baaritaano waxaana ka soo saarnay sideed qaraax oo nooca miinada ayuu yidhi wasiiru dowlaha wasaaradda amniga galmudug sidoo kale wasiirka ayaa sheegay inay soo kormeereen qoysaskii ka barakacay magaalada islamarkaana ay ku wargeliyeen inay dib ugu soo laabtaan guryahooda maadaama magaalada laga nadiifiyey qaraxyadii dadka kasoo jeeda degmada celdheer waxay ugu baaqeen inay usoo gurmadaan dadkooda oo muddo dheer ay dhibaataynayeen al-shabaab ayuu hadalkiisa kusii daray wasiiru dowlaha wasaaradda amniga galmudug iyo madaxweynaha galmudug wasiiru dowlaha wasaaradda amniga galmudug ayaa madaxweynaha galmudug ka codsaday in shacabka magaalada ceeldheer ay soo gaarto gacanta galmudug ayna u baahan yihiin maadaama magaalada laga saaray shabaabkii haystay sanada badanna ciidamada maamulka jubbaland iyo kuwa xooga dalka ayaa deegaano ka tirsan jubbaland kala wareegay dhaqdhaqaaqa al-shabaab ciidamada daraawiishta maamulka jubbaland iyo kuwa xooga dalka oo iskaashanaya ayaa al-shabaab kala wareegay deegaanka janaac cabdalle oo lixdan kilomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose wararka la helayo deegaankaasi janaac cabdalle ayaa sheegaya in deegaanadaasi uusan wax iskahorimaada ku dhex marin ciidanka xooga iyo kuwa maamulka jubbaland oo iska dhinacay dagaalamayaasha al-shabaab oo la sheegay inay iskaga bixeen deegaankaasi taliska qaybta afartan iyo saddexaad ee xooga dalka ayaa xaqiijiyay in shabaab ay iskaga tageen islamarkaana ciidamada ay haatan halkaasi ka wadaan baaritaano waxaana taliska uu sheegay inay sii wadi doonaan howlgalka ka dhanka al-shabaab ee ka bilowday deegaanada jubbaland maamulka jubbaland ayaa horey u sheegay inay bilaabi doonaan howlgal ka dhan al-shabaab oo ay ku doonayaan inay kula wareegaan deegaano ka tirsan gobolada jubbooyinka al-shabaab ku sugan yihiin dadkii ka barakacay degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ayaa bilaabay inay dib ugu laabtaan degmadaasi kadib markii halkaasi laga saaray dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo haystay in ka badan toban sano qaar ka mid a dadkii shacabka ahaa ee iskaga barakacay degmada ceeldheer ee gobol galgaduud ka hor inta aysan la wareegin ciidamada dowladda soomaaliya ayaa bilaabay inay dib ugu laabtaan degmadaasi halkaas ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka dadka ka barakacay degmada ceeldheer ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa duleedka degmada kadib markii amar al-shabaab ay kusoo rogeen kaasoo ahaa inay iskaga baxaan magaalada mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug iyo xildhibaano heer federaal oo maalmahan ku sugnaa degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ayaa sheegay inay dibadejin samaynayaan dadka kusoo laabanaya degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa hodayaasha dhaqanka koonfur galbeed kala hadlay ka qayb qaadashada ammaanka iyo sidoo kale dibheysiinta maamulka koonfur galbeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kulamo wadatashiga kula qaatay magaalada baydhabo ee odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa ka dalbaday inay dardargeliyaan kaalinta ay ku leeyihiin nabadeynta iyo xaqiijinta koonfur galbeed heshiisa madaxweynaha ayaa sheegay in odayaasha dhaqanka ay aasaas u yihiin arrimaha dib u heshiisiinta kaalin muhiimna ay kasoo qaateen samata bixinta dalka balse haatan looga fadhiyo dhammaystirka dadaallada sida ay u horseedi lahaayeen horumar iyo waxwadaqabsiga dhankooda odayaasha dhaqanka oo la kulmay madaxweynaha ayaa la wadaagay talooyin ku saabsan hanaanka dib heshisiinta dagaalka ka dhanka al-shabaab xasilinta iyo horumarinta deegaanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudan xasan sheekh maxamuud oo maalinkii lixaad ku sugan magaalada baydhabo ayaa waxaa dadaalo iyo wadatashi ku saabsan dardargelinta howlaha dib heshisiinta iyo nabadaynta oo saldhig u ah qorshaha socdaalkiisa baydhabo kulanka waxaa ka qayb galay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan lafta gareen warkii subax dhegeystayaal kala socoteen raadiyaha cadaada siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka anigoo ah sharmaarka maxamed maxamuud ayaan nala socodsiinaya saaxiibkii shaafici sheekay ayay farsameynayay intaan warkan warka xiga ku kulmi doona amaana allah